haddaba teendhada afizione waxaa ku sugan wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulla halkaasina waxa uu kula kulmay guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee golaha shacabka ambasador cabdisalaan liibaan dhabancad ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida qabanqaabado doorashadu ay u socoto
qabanqaabada hadda waana ramadaan waana qabanaynaa insha allah toddobiyo labaatankan ku dhawaaqnay toddobiyo labaatanka inaanu soo gunaano adnaan jecelnahay guddoomiyihii baarlamaanku rasmiga ahaa iyo ku-xigeenadiisii inay soo baxaan ka waran bal wakhti dambena waa la joogaa qulaysana way jireen maxay ahayd daruufaha maantayda qabsada waxaa maantay dhacay waxay ahayd boliiska isbeddel ka dhacay dadkii hayey iyo dad la yidhi hadda waa cusmi waa loo dhiibey oo admis la yidhaahdo ayaa waxba aysan isku wareejin arrin kadisaa timid nimankii boliiska ahayd oo hawsha hayey iyo qoladaasaan koordinationkii isku keenidii baa xumaatay marka dadkii baa dariiqyada lagu celiyey oo dariiqyadoo dhan baa xirxirhnaa hadda marka maxaa isbedeloo kuu suura gala waxaa suurto gasha hadda dariiqyada waa la furay baa la yidhi dadkiina waa joogaan waxaan sugaynaa koorumku inuu buuxsamo markaasna aan dooranno guddoomiyihii insha allah guddoomiye buuqa ugu weyna golaha shacabka aad adigu kumeelgaarkata waxay ahayd daal waaqi garbahaarey go'aankaagu muxuu noqday
go'aanku baarlamaankay u taallaa waa uu noqonahayaa insha allah si wanaagsan inuu ku dhammaadaan rajaynaya yaa ka qaybgelaya doorashada maalwaaqbase garbaarri taas waa ku degdegi maayo waa ogaan doontaa
ilaa hadda go'aan ma jiro
aduu wixii jira hadda ma xaalka laga sheegi kara maaha waan gartay waxaa jirta in aad isha loogu hayo doorashada wakhti dambaa la joogaa ma kula tahay in maanta ay qabsoomi doonto
hadda horta wixii ilaahay xaggii ka suurta aan ka suurto geli waaya waa loo joogaado xildhibaanada iyo waa la iswaraysanhayaa tiray ku xidhan tahay waa in dadkii ku filan dad ku filan inay yimaadaan baa la rabaa waa la tirinahayaa hadday imaan waayaan dee insha allah mar kale oo deg deg ahay noqonaysaa aroortoo kalea maantay arrimaa jiray waxaa dhacay oo jiray wamdha waa maqasheen taliyihii waday amniga ayaa shaqadii laga fariisiye waan maqlay haddii dee ay jirtay haddaysan jirinba meeshaasaa waxaa ka xumaaday xidhiirkii iyo dadkii waday oo dhan baa iska hor yimid marka hadda waxaa la yidhi dariiqyadu waa la furay waa waa waa la iska afgartaan filahaya
aad buu mahadsan yahay ambasador dhabancad oo la hadlayo v o e da aad baa mahadsan
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington sidaa dhegeysateena kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha kumeelgaarka ee aqalka hoose cabdisalaan dhabancad oo u warramayay wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle